gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta xariga ka jaray xafiiska ururka qaranada jubbaland oo u adeegi doono bulshada ku nool jubbaland xarijarka xafiiska ururka qaranada jubbaland ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xildhibaano ka tirsan jubbaland gudoomiyaha maxkamadda sare ee jubbaland wasiiro iyo qaar ka mid a ururada qaranada jubbaland gudoomiyaha ururka qaranada jubbaland cali cabdulaahi ayaa wuxuu ka warbixiyey muhiimadda uu xafiisku u leeyahay bulshada ku nool jubbaland af weyn inoo ah maanta inaan daah fureyno xafiiska ururka qareenada dowlad goboleedka jubbaland xafiiskani waa xafiis muhiimad gaara u leh bahda garyaqaanada waa xafiis u adeegi doono mihnada sharci yaqaanada mihnadooda horumarin doona xafiis aad iyo aad muhiim u ah weeyaan horey wuu u jiray maantana waxaan qeybtii labaad baan dah fureynaa waxaa la yidhaahdaa bahda garyaqaanadu saddex waxyaalood bay difaacan ee ugu jecel yihiin mataqaana bini aadamka ay ka mid yihiin nafta iyo maalka iyo xuquuqda dadka intaasba way difaacaan waa arrin aada mataqaanaa muhiim muhiim u ah sharaf weyn bay ii tahay maanta inaan aniga guddoomiyihii aan mataqaanaa horumarkaan annaga iyo tiimkeena garyaqaanada o dhan aan gaarno waxaan halkaan uga mahad celinayaa wasiirka awqaafta arrimaha diinta runtii waa nin dhallinyaraha aada muhiim u nagu ah wuxuu nagu kaalmeeyey xafiiskan runtii xafiis weyn buu ururku marka hore lahaa laakiin asaga haddana xafiiskan nagu kaalmeeyey aad baan ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay mudane wasiir aad baa u mahadsan tahay taageerada aadna siisay iyo dhiirigelinta iyo garab istaagga aada noo muujisay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka jubbaland dictor cabdi oo xariga ka jiray xafiiska ururka qaranada jubbaland ayaa wuxuu sheegay inuu wax badan kusoo kordhin doono xafiiska bahda cadaalada jubbaland
waa arrin horumarkeeda leh annaguna waanu ku faraxsanay waana isleeyahay aad iyo aad ba ilahay idankii dhallinyarada ruksada la siiyey marka u horreysay ruksada la siinhayana waa dad soo maray shuruudii laga rabay muxuu ahaa nin sharci aqoona laga rabay iyo khibradeediiba iyagana inay ka muuqan doonto ilaahay idinkii waan rajaynhayaa farxad bay marka noo tahay waanu ku faraxsannahay maanta inaan muxuu ahaa xaruntoodii cusbayda dowladdeedaan dhex joogno marka waad mahadsantihiin xafiiskuna si sharci u furan yahay maasha